magaalada muqdisho ee caasimada dalka soomaaliya waxaa maanta ka dhacay fal aada looga argagaxo falkaasi ayaa ahaa in nin uu gowracay xaaskiisii oo lahayd uur afar bilood xaafadda suuqa xoolaha degmada hilwaa ee gobolka banaadir ayaa saaka waxaa ka dhacay falkan oo ahaa mid aada looga argagaxo aadan cali macallin ayaa gowracay xaaskiisii oo lagu magacaabi jiray allah u naxariistay aabshira sheekh nuur mayle oo ahayd siddeed iyo toban jir islamarkaasina lahayd uur afar bilood ah abshira sheekh nuur mayle iyo aadan cali macallin ayaa soo kala dhex galay muran aada u ballaaran murankaas oo salka ku hayay arrin maseyra aadan cali macallin oo ah ninka gowracay xaaskiisa ayaa ka maseyray nin hore usoo guursaday abshira sheekh nuur taasoo soo jiitamaysay berihii ugu dambeysay ugu dambayntiina maseyrkaas dartiisna saakay uu gowracay mid ka mid a ehelada qoyskaasi oo la hadlay warqabadka warbaahinta puntland post ee magaalada muqdisho ayaa faahfaahin ka bixiyey dhacdadaasi xanuunka leh iyo sida ay u dhacday waxaan joogaa walaal xaafadda suuqa xoolaha gaar ahaan xaafadda jiliyaare waxaa ka dhacay walaal saakay arrin oo ilaahi subxaana watacaala qadaray ayaa ka dhacday oo ahayd gabar oo eedadii aniga eedadii ah oo la abshiro sheekh nuux mayle oo saakay yar isqabeen ase yarka dhiira yarka la dilayna waxaa la aadan macalin cali la yihahdaa yarka marka waa isqabeen marka arrin maseera soo dhex galay ilaahi subxana watacaala saaka wuxuu qadaray marka halka uu ku dilo oo ay ku dhimato waxaana u lahayd wuxuu u dhacay walaal yarka gabadha hadda dilaayo ka hor gabadhan oo dhimanaysa hadda ciidaday ah waxay yar hore yar isla socdeen yarkii marka oo isla shukaansi jireen yarka isla socdeen yarkii marka ninkana ilaahay qadar subxaana watacaala inuu meesha soo goda asaa yimid oo ilaahay u qadar inuu guursado kadib markuu guursa kadibna wuxuu ka bixi waayey ninkii hore rabtaa masiir mar walba taleefonka ka qaada oo xaaladii ay isku xumaato mar walba madax isla galaan oo barnaamijka mar walba aan inaa xalin aan isku dayaynay oo leeyahay ninkii uu ku masiiray ninkii mar uu sawacay ninkii hartaan ima rabtid xaaladiisa ay sidaas ahayd kadib waxaan isku dayna inaan xalino oo inaan xalino famil ahaan inaan xalino sidaan u xalinay oo xali aan garta galnay oo markaa xali aan galnayna waxaan macnaha ku ballanay in gabadhan maadaama afar bilood uur ay ku leedahay inaad faraha ka qaadid inta hooyadeed ay ka halka ay kusoo dhalayso kadibna aan iskugu soo noqonaa wixii war ah oo xaaladaasi aan nagu kaasi sidaasaan ku heshiinay marka wuxuu yidhi ilaa ilaa gabadhan arabta ninkaas garabtaa saakay saaka aroridii ayuu ilaahi subxana watacaala qadaray inuu gawreey oo ku gila halkaas dhunta ku geliyo kadib halka ay ku nafbacdo kadibna dadka diriska buuqaayo qaylaha inoo yimid kadib sidaan halka ugu tagnay aan ku yaacnay kadibna iyadana far halka ugu tagnay saakay oo waxaan rabnay saakay ilaahay ma qadaray subxana watacaala in qadartan naga qadaray saakay waxaan rabnay in hooyadeed oo degan meel la yidhahdo warmaxan oo ku taalla afgoy weliba inta u dhexaysa ayaan waan rabnay saakay inaan gaari u saarno absigana aan dhahna warniyahow gabadha intii kasoo dhalayso duurka iska gal iska shaqayso oo bilahi taala xaalada dhacday kadib saasaan rabnay marka ilahayna us qadar subxana watacaala qadarta ilaahay baa wax walba ayaa ayaa ayaa qornaysa waa baxsaday ceribi jaar meel jira lama yaqaano xaaladiisu waa meel taleefonkana u dansaday meel oo hadda uu jirana lama sheegi karo waa nin baxsaday hadalhaynta ugu ballaaran ee qeybo ka mida magaalada muqdisho ayaa maantay ah gowracaasi uu u geystay aadan cali macallin xaaskiisii allah u naxariistee abshira sheekh nuur mayle waxaana aadan cali macallin uu ka baxsaday goobta falkaas uu ka geystay isagoo ilaa iminka aan la ogeyn halka jaani cirib uu dhigay falalka ceenkan oo kale ah ayaa ka dhaca qeybo ka mida gudaha dalka soomaaliya xasan maxamed samatar cawke warbaahinta caalamiga puntland post muqdisho